barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada oo saddex iyo toban ay tahay bisha julaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa koodiyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdiiyo barkii aroornimo waxaan idinla socodsiinaya barnaamijkan dhallinyarada maanta nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahar cabdi axmed
qodobada aan barnaamijka idinkuga hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro xilliyada kuleelka cabitaan ku iibaya waddooyinka magaalada boosaaso cabitaanku de waa liin soomaha cambe iyo caano iyo mushakel iyo de wixii kaloo la helaa xilligan waa xilliga xagaaga cabitaanka ugu fiican yahay xilliga qabowaha shaqa ma lahan ma ogtahay marka xilligaana ugu fiican marka maasha allah dadku aad bay u cabaan waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ka baxa dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku yaala xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya shaqa la'aan baahsan kaalimihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka aan intaasi ku dhaafno warkii dunida halkaad nagala socotaanna waa v o a magaalada boosaaso ayaa ka mid ah magaalooyinka ku teedsan xeebaha badda cas ee soomaaliya ee kulaelkooda uu cidhka isku sii shareero marka la gaaro xilliga xagaaga kulaelka ka jira darti ayaa dhallinyarada qaar waxay shaqa abuur ka samaystaan biyaha iyo cabitaanada ay ku iibiyaan waddooyinka magaalada boosaaso sida uu ku soo warramayo yuusuf maxamuud yuusuf xilliyada xagaaga ama kulaylaha waxaa magaalada boosaaso ku soo kordha shaqooyin aysan ku badnayn dhallinyarada xilliyada qaboobaha taasoo dadka ka caawisa inay isku ilowsiiyaan kulaylka daran ee magaalada ka jira dhalinyaradan ayaa ku wareejiya sharaab iyo weliba biyo qabow waddooyinka magaalada iyo weliba goobaha ay dadku ku badan yihiin taasoo ka saacida noloshooda iyo weliba tan qoyskooda waxaana macaash badan ay ka helaan biyaha qasan ee laga miiro liindhanaanta cambaha iyo weliba noocyada kala duwan ee qudaarta mid ka mida dhallinyaradaasoo wata gaariga la riixo ee lagu iibinayo sharaabka ayaan kula kulmay waddo mashquul badan oo dadku ay ka iibsanayeen biyo qabow waxaan ugu horreyn weydiiyey magaciisa iyo weliba waxa uu halkan uu ka qabto ismaan macalin cali ismaacaatu cabitaanku de waa liin soomaha cambe iyo caano iyo mushakel iyo de wixii kaloo la helaa shaqadan maxaa ku dooratay marka wallaahi niyow shaqadan de intaa baagamoonda ahaan lahayd intaa guryaha joogi lahayn waa isaga shaqaysanaa marka xilligan waa kuleel magaalada boosaaso dadku aad bay cabitaanku cabaan bal dadka wax kaa iibsadaa iyo qaabkaa u iibisa ka war wallaahi maasha allah xilligan waa xilliga xagaaga cabitaanka ugu fiican yahay xilliga qabowaha shaqa ma lahan ma ogtahay marka xilligaana ugu fiican marka maasha allah dadku aad bay u cabaan xillimaa soo shaqa gashaa xillimaa ka baxdaa shaqadan wallaahi aroortii baa waxaan waa la diyaariyaa shantii ilaa iyo adigu sideed saac sideed saa ku egtay shaqadaa waa iska maasha allah cabitaanka miyaa la wareegtaa mise halkanaa dad macamiila ku leedahay may halkaana macamiil baan ku leeyahay lama wareego cabitaanka dadka wax kaa iibsada maxay isugu jiraan wallaahi dhalinyaro iyo wiilal daynta iyo gabdha iyo maasha allah qoraaxdoo kulul oo cimilada dadkaan lugeyn karin biyo la-aan ibrad mar bay soddon iyo laba digray gaartaa markuu dadka kulaylka ahaa dadka marka ma lugayn karaan marka cabitaankude waa layska cabaa cabitaankuna waa iska qiimo jaban yahay boint tree meelaha kale boint six iyo boint nine baa la siiyaa shaqadan xilliga xagaaga keliya qabataa mise waxaad qabataa xilli walba xilliga kulaylaha bes baa qabtaa dadka ay kulaadaan intii kale waa qabooba lama shaqeeya waa kaa waa gartay nolol maalmeedkaaga maalinta celcelis ahaan baliyo war wallaahi maasha allah maasha allah xilliga xagaaga lacag baa laga helaa waxaan ku yidhi waa iska maasha allah reerkii wixii biilka waa xaafadda oo ku filan yihiin intaa meel iska fadhin lahayd de inaad shaqaysato wax kuu dhaama male marka waa maasha allah nolol maalmeedkana aad buu fiican dadka ku yimaada shaqadan sida u arkaan dhallinyarada u badan wallaahi qaar dhiirigeliyo ee qaar ay ku leeyihiin ma cabitaanba ma waxaana waddada la taagan tahay bay ku leeyihiin qaarna waa iska maasha allah way ku dhiirigeliyaan waxay ku leeyihin horay u sooco dhallinyarada cabitaanka shiida magaaladana ku iibiya xilliga kuleela aad bay u badan yihiin marka dhallinyarada kale halkaas ku jooga oo kale waxaa wada shaqaynama idinka dhexaysaa marka cabitaankiida ka go'a inaad ka doonato kale hahaha waa wada shaqaynaa markuu iga dhammaadoo kale iyagaa ka doontaa qofka macaamiishoo kale iyagaan ugu doonaa iga soo iibiyaa marka iyagana way ii yimaadaan maasha alla wada shaqayn baa naga dhexaysaa
intee jecesha shaqada inaa wado ilaa iyo qabobaha waa shaqaynanaa insha allah waa kaa wax caqabadaa ma jiraan oo intaad hawshan ku jidhay oo halkan aa ku iibinaysa oo kula soo dirtay haha way jiraan qaar baa iska kaa foodaynaya ciyaal baa marbaa ku maagayaan waa maasha allah hadeer laakiin dadku waa isbaranay sidii hore maahan marka waa maasha allah wey qaarna waa fiican yihiin waxay ku leeyihiin maasha allah nin shaqaysanayaa tahay dee ku dhiirigeliya marka kuwa aan ku dhiirigelin ka waran oo ku dhahaa shaqadan maxaa ku dooratay maxaa ugu jawaabtaa wallaahi waxaan idhahdaa waa jooskeygaan idhahdaa waa inta intaan fadhin lahaa shaqay aan gurigaan iska fadhin lahaa bagamundada dee qofka dee xamaaliga wax dhaama ma leh si kastaba ahaatee xilliyada kulaylaha magaalada boosaaso dadka intooda badan way ka xagaabaxaan maadaama uu jiro kulayl marka laga reebo dadka shaqooyinka ku haysta gudaha magaalada kuwaas oo kulaylka isku dhaafiya shaqooyinkooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso markaana kusoo dhowaada heesta faadumo iyo fanaanka cali najiib
ina
dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab kana qalinjibiya dugsiyada sare ee jaamacadaha kenya ayaa sheegay in ay ku dhiban yihiin helitaanka shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda warbixintaas waxaa dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yogol dhalinyarada ka baxday amaba dhammaysay dugsiyada sare iyo sidoo kale jaamacadaha ee ku nool deegaanka dhadhaabaya waxay walaaca fara badan ka muujinayaan islamarkaana ay sheegeen inay shaqola'aan baahsan ay hayso dhallinyarada ayaa sheegay boqolkiiba siddeetan dhallinyarada ku nool deegaankan dhadhaab in shaqola'aanta saameyn fara badan ay ku yeelatay islamarkaana dhallinyaradan ay sanado badan waalidiintood ay ku soo rafaadayeen islamarkaana ay tabcayeen iyagoo sheegay in qaar ka mid a dhallinyaradan ilaa dugsiga hoose dhexe ilaa iyo heer jaamacadeed laga soo bixinayay islamarkaana qaarkood ay waalidiintood xoolihii ay dhaqanayeen ay u gadahayeen waxay sheegeen in maadaama hay-ada dhanka samafalka oo tiro badan ay ka howlgalaan deegaankan dhadhaab inaysan fursado badan aysan ka helin taasi oo ay ku macneeyeen in boqolkiiba hal ama labo dhallinyarada deegaankan dhadhaab ay ka helaan fursado shaqo hay-adaha samafalka qaar ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay v o a ayaa waxay ooga warameen shaqola'aantan ay ka cabanayaan iyo weliba sidoo kale saamaynta ay ku yeelatay iyo maxamed cabdinuur mahad oo jooga magaalada shaqalaan badan baan haysataa camal shaqalaan baa iska dhacday iskuul waan bognay hadda jaamacadda ama digriya tabaan sameyna waan bognay shaqalaan baa jirtaa xaafadaan iska joognaa maxamed waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku nool deegaankan dhadhaab waxaad cabasho ka muujinaysaa dhanka shaqola'aanta marka shaqola'aantu saamayn intee leeg bay idinku yeelatay
xaqiiqdii shaqola'aanta dhibaato mid baan u keentay dad waa garan kartaa nin iskuul laga soo bixiyey jaamacaddana sameeyey oo haddana bogay oo intaa lagu soo daalhayay haddana shaqalaan cid iska joogo oo booshadii cidda maamada la cunahayo oo shaqalaan ku dhacday waa dhibaato weyn wey dhibaato weyn oo xaqiiqdii waa arrin aad noo xanuujisay bay dhalinyaro aan anaga dhadhaabaan joog marka dhalinyarada dhadhaab markii laga hadlay shaqalaanta waxaan ognahay in dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha ka soo baxay ay shaqalaan ku yihiin dhadhaab xaqiiqdii arrintan saameyn baa ka dhalan kartaa haddii waddanka shaqalaan ka dhacday oo cidda aan iska joogno xagga dhaqaale ahaan aad baan u hooseynaynaa xagga waalidiinta wax nagu soo wax nagu soo tacabeeray xagga hataa maxay dhici karta maadaama qof wax soo barta aduu maanta cid iska joogo waxyaala kale usoo dhaaqi karaa waxyaala munaasab ahayn buu qofka iska samayn karaa aan fiicneen so dhibaato badan baa ka keeni keeni kartaa shaqalaanta runtii hay-ada badan baa jira dhadhaab ka shaqeeyaan hay-adihii shaqama soo dhejiyaan badan waxay soo dhejiyaan wax maxaa weeye oo horaan la sii meelay camal iska yardhe adag weeyo qofka haddii saaga suu ciddo cidiisa ka soo baxo oo cidda guri hoyada kasoo tooso oo meelaha banaanka fadhi kudurka iska fadhiisto haddana iska laabto haddana sidoo kale break sameeyo cunuga maskaxiya hadii la fiiriyo cunuga stress buu qaadhayaa xoogaa maskaxda camal uu fikir cunuga fikira ku dhalinhayaa shaqalaan dhib bay keeni kartaa xagga maskaxiyan depression ay keeni kartaa iyo iyo stress iyo fikir badan bay keeni kartaa shaqalaanta magacaygu waa cali baaruud goodi gudoomiyaha ururka dhalinta dhadhaab waxaan axmed ku sheegaynaa oo meeshaan aan ka cabanayna maartay dhalinyaradii magaalada joogtay inay maartay dhammaantood ama badidooda boqolkiiba siddeetan ay shaqalaan ay yihiin oo haddana dhalinyartii maartay waalidiinta ay ku soo daaleen oo maartay haddana si xaalad dooda ilahay ogay maartay iskuulka looga soo bixiyay oo jaamacadda looga soo bixiyey haddana maanta magaalada maartay ay iska tuuran yihiin oo shaqlaan ay yihiin haddana maartay waxaan sidaa u leenahay meeshan waxaa joogaan maartay hay-ado fara badan yaa joogaan oo ilaa ay maartay soddon hay-adood gaarahayaan wixii maartay sida ahaana dhalinyartii shaqada meesha kama helaan waxaan kala garan lahana markaa dhalinyartan shaqada meesha aan ka helin oo inay soo akhriteen nin kastuu ogyahay oo waraaqahooda la arko maartay fursada ma ayaga ma la siinaynin oo ma liidaaska maartay fursadaa siinaynin mise waxaan kala garan lahay hay-adihii maartay xaaladooda maartay eegadan ayaba sahlanayn marka meeshan maanta waxaan u sheegaynaa maartay oon leenahay meeshan waxa hadda v o a aan u sheegaynaa maartay inay dhalintina ay sanad kasta ay soo bogahayaan jaamacaddii shaqadina ay sii yaraanayso marka waxaan leenahay maartay wax dambe haddana loo qaylin oo maartay loo caawanahay uusa jirin oo sababto wixii inta hore si loogu qaylinahay ee guraha warshaqaha la geeyo yaa maarta maanta ay meejan isku soo gaareen haddii kuwii maarta ay soo bogaan iskuulka ama jaamacadaha markay soo bogaan dhaqala sii gelin lahaa way sii kala fududaan lahayn laakiin hadda waxay gaartay heer kuwan hadda ay soo bogaan kuwa kana sanadka ay soo bogaan marka dhallinyarta ay iska yihiin baadamuundo iskaga yihiin magaalada oo waraaqihii maarata ay iska wataan warqadaha marka hadda su-aasha aad weydiisaan waxay ku dhahaniyaan anaga wax fursada nolosiiya ma laho marka arrintaasa jirta waxa meesha maanta aad baan uga cawanayna sababto ee shaqala-aanta jirto marka maadaama aad tahay gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee dhadhaab arintan shaqala-aanta aad ka cabanaysaan amaba aad sheegteen in muddooyinka u dambeysay ay idinla soo diraystay hay-adaha ee samafalka ee ka howlgala dhadhaab markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen axmedow hay-adaha maarata waxyaalo badan bay ku jawaabahayn sababto waxay leeyihin hortu dhaqaalihii uu iska yaraaday oo hadda hay-adihii waxay go- waxay go-aan ku gaareen maarata inay sii dabagaabsanaysa meeji oo maarata ay guuri rabaan oo oo ay leeyihiin maarata ayaga markaad la hadasho waxay ku leeyihiin ee, waxaa dhammaaday dhaqaalihii baa kor ka go-ay oo hala yar baa jira laakiin halaha yar haddii maarata fursad laisku siin lahaa oo fursadda la heli lahaa dhalinta maarata way kala faaruqi lahayd marka waxaan leenahay waxaan umalay nasiib darrida waa u maarata liidhaas xumo inay jirto unba hadda anay qiyaasaynaa maogi inta hadii fursadda la siiyo halaha hay-ad hadda joogto fursad laga qaadi lahaa maadaama ayaga ay guurahan laakiin waxaa laga heli lahaa saas aylata insha allah tacaala deegaankana dhadhaab oo ay ku wada nool yihiin dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka qaxoojiga ayaa dhallinyarada deegaankan dhadhaab ku nool inta badan waxaa saameyn ku yeelatay dhanka shaqala-aanta iyadoo sanad kastoo dhallinyaro tiro badan ay ka soo baxaan kuleejyada iyo sidoo kale jaamacadaha dalkan kenya kuwaasi oo tiro aad u yar shaqooyin ka hela iyadoo tani ay saameyn ku yeelatay dhallinyarada islamarkaana qaar ka mid a dhallinyarada ay arurintan kadib markii ay ku adkaatay dhanka helitaanka shaqooyinka ay muqaadaraad iyo weliba sidoo kale waxyaabo kaleo naftooda aan u roonayn ay ku dhaqaaqeen taasi oo waalidiinta ay walaac fara badan ka muujiyeen islamarkaana ay sheegeen in sanado badan ay ku soo daalayeen carruurtooda si ay u anfacaan axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a dhadhaab haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo faarax buluu
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson iyo xiriirka kubadda cagta ingiriiska iyo weliba kan qaaradda yurub ayaa dhammaantood cambaareeyay fariimo qoraal ah oo baraha bulshada loo soo mariyey ciyaaryahanada madowga ah ee xulka qaranka waddanka ingiriiska ciyaaryahannadan oo kale ah rashford sanjo iyo saka ayaa xulka ingiriiska ka khasaariyey rigoorayaasha ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka qaramada qaaradda yurub taas oo talyaanigu ku guulaystay bulshada isboortiga caalamka ayaa cambaareeyay hadallada isirnacaybka ah ee lagula kacay ciyaartooydan iyadoo ciyaartooydii hore ee horyaalka ingiriiska iyo kuwa hadda u ciyaara kooxaha kala duwan ee horyaalka ingiriiska ee u kala dhashay dalalka caalamka ay dhammaantood taageero u muujiyeen ciyaaryahanada sida goonida ah loo takooray ibraahim geedow cawaale oo ah khabiir arrimaha isboortiga islamarkaana degan magaalada london ayaan wax ka weydiiyey sida uu u arko arrimihii ugu dambeeyey ee ciyaartooydan iyo weliba kama dambaysta ciyaaraha qaaradda yurub waa mahadsan tahay faaraxow koobkii xiisaha laha dabcan waa uu soo gabagaboobe muddo bil ah ka socday magaalooyin kala duwan yurub oo london lagu soo gabagabay wembley oo ingiriiska dabcan rigoryaal looga adkaaday oo talyaaniga koobkan ay ku qaadeen markoodii labaad ingiriiskana waxay rajeynayaan markoodii koowaad waxyaabaha laga calaamadiyey oo saameynta yeeshay magaaladan london waxaa kamid ah rigoryaasha dadka ka khasaariyey kooxda qaranka ingiriiska oo saddex wiil oo oo wiilasha kalarka ah waa rashford sanjo iyo xidiga arsenal ee bukayo saka oo dhinaca social media aada loogu ereyo cunsuriyanimoa loogu soo qorayay oo taageerayaasha ingiriiska ay xanaaq dartiis ay cunsuriyanayeen arrintaasaa si weyn looga falceliyey iyadoo dhammaan madaxda f a da sidoo kale prime ministerka boris johnson wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale macalin southgate iyo captain harry kane dhammaantoodba arrimahaas aaday u cambaarayeen iyagoo taageerayaashaasi ku tilmaamay kuwa aan daacad u ahayn qaranka islamarkaana cunsurinimadu aanay marnaba meel uga jirin bulshada ku nool u k marka arrinta ugu weyn ahayd oo saddexdaasi wiil saddexdaba ay ahaayeen ciyaartooyda midooga ee xulka ingiriiska u ciyaaraya rigorooyinka ka khasaariyeen marka arrintaasi ugu weyneed mana ahayn wax oo laga filaya ingiriiska waxaa lagu taliyaa meelaha ugu fiican marka ay timaado dirirka cunsurinimada oo bulshooyin badan oo kala duwan ay ku nool yihiin u k gaar ahaan london footballkoodana inta badan yihiin amaba liigoodaba uu yahay league oo inta badan ciyaartooy ajaanib ah oo nooc walba leh ay ka ciyaaraan oo aada ay u yar tahay falalka cunsurinimada marka guul daro weyn ahayd oo ingiriisku aanay rajeynaynin oo markii ugu horeysa koobka inay qaadaanay ahayd si weynaa looga dareemaya london xamaasada dadka ingiriiska inka badan soddon iyo shan milyan ayaa ka daawanaya telefishinada wembley waa la buuxay london iyo dhammaan wadanko dhan meelaha laga daawado marka waxay waxa ugu weyn ee laga calaabadin karo guuldarada ingiriiska kadib inayd arrimahan cunsurnimada lagula kacay rashford sanjo iyo bukayo saka kaasi wuxuu ahaa ibraahim geeddow cawaale oo jooga magaalada london dhegaystayaal xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaha
mahadsanid faarax dhegaystayaal haatanna kaalimihii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay codadka cawaale aadan iyo aamina afriik
guud ahaana idaacaddii waa naga intaas intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ashaare cabdiaxmed ba waxaan idin leenahay nabadgelyo
Taxi, they ban a head. Here, Makahira.